iyadoo marba marka ka dambeysa ay soo kordheyso wacyiga bulshada ee mudnaansiinta waxqabadka haweenka iyo ka dhex muuqashada goobaha shaqada ayaa haddana waxaa weli yar fursadaha ay haweenku ka helayaan goobaha shaqada sida kambaniyada iyo shirkadaha taasoo caqabad ku ah haweenka soomaaliyeed meel walbo ay joogaan shaqo la-aanta ayaa waayadii dambe noqotay caqabadaha ugu badan ee ay wajahaan dhalinyarada waxbaratay ha ahaadaan gabdhaha ama wiilasha haba ugu sii daraadaan gabdhaha soomaaliyeed haddaba waa kuwan qaar ka mid ah haweenka aqoon-yahanada ah ee ku nool magaalada kismaayo oo shirkadaha ka howlgala deegaanada jubbaland ugu baaqaya in haweenku door ku yeeshaan islamarkaana ay fursado ka helaan shirkadaha iyaga oo sheegay inay muhiim tahay in loo sinaado goobaha shaqada doorkii gabdhaha aad baa loo gaabiyey gabdhihii haatan sanadadan dambe waxay ku dadaalayaan inay wax bartaan waalidiintii waxay kula dadaalayaan inay wax bartaan ilaa heer awalkii hore waxaa la arki jira gabar dugsi sare gaarta lama arki jirin inay dugsi dhexe ku ekaato oo heer dugsi dhexe markay soo gaarto oo kale la guursado haatan waxaa arkaysaa gabar dugsi sare dhammaysay jaamacad dhammaysay master dhammaysay b h d dhammaysay saas oo ay tahay gabdhihii doorkooda aad baa looga gaabiyey meeshii shaqada waxaa loo baahnaa in loo sameeyo gabdhahii iyo ragga yacni in loo kala qaybiyo laakiin bulshadeena waxaad ka arkaysaa meel idil shirkad ilidil oo weyn aadan arkaynin hal gabar ka shaqayso marka gabdhihii aqoonto iyo wixii ay soo barteen soo lama dhihi karo gabdhaha kale oo hadda wax baranaya niyadjab ayaa u tahay waxaan ka codsanaynaa shirkadaha waaweyn xawaaladaha dhammaantood gabdhaha aamin waaye siiba waxaan kula dadaal waxaan dhihi lahaa xawaaladaha dhammaantood inay ku dadaalaan gabdhaha inay shaqaalaysiiyaan meeshii shaqada ee ragga ay toban yihiin waa in gabdhaha ama shan laga siiyaa shan iyo shan laga wada siiyaa haddii laga siin karin waa in gabdhaha qayb ka mida saddex afar laga siiyaa anigoo ku hadlaayo magaca gabdhaha ku nool magaalada kismaayo waxaan baaq halkan oga dirayaa dhammaan wasaaradaha khaasatan wasaaradda haweenka in ay ka taakulayeen gabdhaha siday shaqo ku heli lahaayeen in la siiyo gabdhaha fursadii ay shaqada ku heli lahayn in la siiyo maahan in laga saaciideyna gabdhaha aqoonta way leeyihin saaciidin uma baahna lakin waxay u baahan yihin in fursadaha loo soo bandhigo in laga qaybgeliyo ayay u baahan yihiin haddii gabar maanta wax codsato ay meel siifi geysato siifigeeda waa laga soo tegayaa lama soo qaadanayo marka waxaan ka codsanayaa dhammaan kambaniyaasha waaweyn in gabdhaha fursad la siiyo ay ku shaqaystaan waan hubaa gabdhaha in ay shaqaysan karaan inay gabdhaha aamin yihiin inay gabdhaha aad weliba sanadka sanadadan dambe gabdhaha aad waxay u yaqaanaan xirfadda kombyuutarka xisaabinta aad bay u garanayaan dhankaas maaha in aan laga liidin gabdhaha gabdhaha waxaan aaminsana inay wiilasha ka maskax furan yihiin inay ka fartaysan yihiin dhanka waxbarashada markii la dho aad iyo aad baan wiilasha aan oga tabsannahay sidaan aniga aaminsanahay wax walbo wiil uu qabto uu gacan ka qabtana waxaan aaminsana inaan gacmaha ka qaban karno waxaa la dhahaa wuxuu wiil qabto gabar ma qaban karto lakin waxaan aaminsana waxay gacan hadday imaado oo gacan wax laga qaban haddee taa inaan wiilash ugu horeyn ayaan aaminsanahay marka waxaan codsanaya in fursadaas ayada ah nala siiyo